amaaradii hore halkan aan ku lahayn waxaa la iibiyey kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo shantii oo nin halkan wadanka wakiil ugu alkasari u ah oo si qada ugu iibiyey waxaan rajeynaa in madow aan soo celino calankeena aan ka taagno aan filayna ninkii sida qaadka u iibsaday wuxuu joogaa uu deka yahay wadan lagu saday inuu kuxis ku yahay mataqaana yurub ayuu joogaa ninkii hindiga iibsaday halkan buu joogaa wuu dagaalamaya weli bismillahi rahmaan rahiim waa mahadsantihiin mas kale ramadaan kariim waxaa xaalada dadka degan kenya qaxootiga aad iyo aad bay u dhib badan yihiin mataqaana anaga isbaan dhahan dadaalkaas yeelnay anagu ka codsanayno ama dowlad kenya iyo eedaha bixiya deeqaadka ayaan ka codsanay in dadka looga gaaro waxyaala ugu dambeeya hadda ay noo suurtagal waxay ahayd in dowladda kenya ay ogolaatay in meeshii laga soo geli jiray dhobley in la furo la ogolaaday taasoo sahli doonto in dad fara badan oo qaxootiya oo meeshaas ku xayiran dadka xuduudka kenya iyo soomaaliya ay soo geli doonaan oo xilaaf cantay la geeni doono sababta waxaa keenta waxay ahayd in mar laba bil ka horeed oo aan tegay meesha aan kusoo arkay dadku aad iyo aad u dabadeersan markaas ilaahay maantiis weeye in dadkii loo ogolaaday waxaana u mahadnaynaa dowladda kenya taas ogolaatay iyo u n c r ka iyana meel ay joogaan ayaa mataqaana u fudan doono safir waa tahay waa maxamed bashiir xaashi raadi shabelle su-aashaan ku weydiinaya waxa ay tahay waxaad sheegtay in la furay xaduudkii dhinaca dobley marka laga hadlaynayo dobley waxaa gacanta ku haya al-shabaab kenya iyo shabaabna waxa ka dhexeeya waad la socotaa bal marka ka waran makala hadashay kenya in macquul ay tahay in ciidamo taabacsan al-shabaab ay si fudud kusoo geli karaan gudaha kenya dhibaatooyin ay geysan karaan waxyaabaha ayaga ku qasbay in hadda ka hor ay liiskaasi gobolgaara ay u xiraan waxay ahayd iyadoo ka baqayay in meeshaas ay usoo gudbaan ciidankaas laakiin waxa weye annaga waxaan u sheegnay in marka hore aan raalli ka ahayn waan ogoleen in dibka iyo mataqaana dagaal iyo mataqaana lasoo keeno ama lasoo geliyo waddanka kenya hadda iyagoo taas ogsoon ayay iyagoo weliba ciidankooda ciidankoodana mataqaana hegan geliyey oo ayay waxay annaga ka codsanay inay mataqaana dadka masaakiinta ah gacana siiyo meesha kubaakeysan lasoo geliyo saas ayaa looga ogolaadeen markaas safir waa home afrig ma laga yaabaa xuduudda kenya sababtay u furtay maanta iyo shalay inay tahay inay banaystaan inay soo galaan ciidda soomaaliya maadaama la sheegay in ciidamo ka socda urgoboleedka gaas la doonayo in la keeno soomaaliya maya u filmaayo u filmaayo laakiin hadda lama furay weli lama furin laakiin dowladda kenya ayaa carbaaday jimcihii in mataqaana la furi doono hadda waxaa ugu jiraa qalqaamadii una filmaayo mataqaa arrintana taas tahay sababta loo ogolaan doono waxay tahay keliya in dadka qaxootiga masaakiinta loo ogolaado sababtii kenya waxa weeye waxaa hadda xilyaha qaxootiga irdhaaf waa xilyaha qaxootiga adduunka ugu badan waaye ayagana mataqaana ayaa loo ogolaaday in dadka soomaalida meesha timaadaan ahaan marka waa ku mahadsan yihin waxaa jira dad badan oo xanuun loo qaada jiray oo hay-adaha qaarkood ay qaadi jireen oo kabaadka tikiradii laga bixin jiray oo kasoo ka geli jiray wadanka uganda kambala kasoo degi jiray taasna ay dhibaato badan ku lahay hadda maxaa ugu tala gasheen dadkaasi fiisooyinka ma u fududaanaysaan oo wax ma ka qabanaysaan oo halkan baabuur iyo lugma looga geli karaya dadkaas dadkaas waxaa weye dowladda kenya waa kaa hadalnay mataqaana in dadka dhibaateysan ee soomaalida ama dadka dadka dhaawaca ama dadka jiran in loo ogolaado halkan mataqaana lagu daaweeyo lacnada halkan keliya in mataqana waxaqooda loo dhameeyo oo ixtisaal ama sponsor kadibna ay imaan karaan marka arrintaas waa kala hadalnay
waxaa jiray warar maalmihii dambe qaramada midoobe kasoo baxay oo ku aadanaa in xafiisyada ay ku leedahay nairobi ay usoo rarayso soomaaliya ma iska aragteen qaramada midoobe arrimahaasi sidee taw aragtiin waa runta waa in hadda ninka uqaabisan wakiilka ah wakiilka qaramada midoobe mayiga ayaan kala hadlay annaga markasta waxaan dhihi jirnay in ay wanaagsan tahay in xafiisyada qaramada midoobe ay jooga nairobi ama kenya loo raro maadaama ay wakiil u yihiin soomaaliya sababtoo ah waxa weye halkaas waxaa ku baabahaya ama ka maqan shaqaalo soomaaliyeed oo ka shaqeyn lahaa halkaa markay joogaan waxaa la shaqaaleyaa shaqaalo kenyaati ah guryaha waxay kirataa halkaan oo aad u lacag badan waxaan aaminsanahay haddii ay waddan ku laabtaan ama ay bulsho tagaan in dad fara badan soomaaliya oo arday fara badan ama shaqaalo soomaaliyeed ay halkaa ka shaqaala ka helayaan guryahana mataqaana laga kiraysan lahaa marka arrin waa xagga xataa dhaqaalaha waddanka u fiican wadankana mataqaana maadaama ay yihiin wakiil ay shacabka waa laga aqbaleen waxaan filaynaa inay mar dhow soo bilaaban doonaan inay wadanka tagaan taasoo dhinaca kale waxaa jiray safaaradda soomaaliya ay ku lahayd dalka kenya waxaa soo baxay warar oo sheegay in la iibsaday arrintaas xagee ku dambaysay safaaradda soomaaliya ay ku lahayd magaalada nairobi dalka kenya oo la sheegay xataa in zaki hindiya laga iibiyey safaaradda waxa way runtaa way safaaraddii hore halkan aan ku lahayn waxaa la iibiyey kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo shantii oo in halkan wadanka wakiil u ah gafiri u ah oo sidaa lagu iibiyey annaga markii halkan safaaraddaanan loo magacaabay waxaan aad iyo aad ugu bilaa ugu bilaabnay in la soo celiyo hadda hadda rabbi caalamiin meel fiican bay maraysaa waxaan rajaynaynaa in madhow aan soo celino calankeena aan ka taagno aan fiilayna laakiin safarinta bal xagee maraysa arrintan ninkii iibsaday xaguu ka baxay ciddii laga iibiyey xagee ka baxdaa dawladda maxay ka badan ninkii ninkii sidii qaadka u iibsaday wuxuu joogaa uu degan yahay wadan lagu sheegay inuu kuxis ku yahay mataqaana yurub ayuu joogaa ninkii hindiga iibsaday halkan buu joogaa wuu dagaalamaya weli isaga wuxuu leeyahay waraaqahaasi sax weye anigana waxaa keena documenti waxaan u sheegnay in sharciga mataqaana dimaashida ay qalad tahay in dhul uu leeyahay safaarada mada leedahay sistiina uu iibsan karo wakti uu sheegayana dowladda markaa kama jirin soomaali dowlad ma lahayn sharciga dimaashida wuxuu dhigayaa in haddii dowlad aynamarkaa ka dhisnay wadankaas in wadanka marti loo yahay uu gacanta ku hayo ilaa dowlad laga dhiso sababto ah waxaa keenay in safaaradeheena ku yaalo mataqaana wadamada for example paris iyo roma iyo germanka iyo dakar iyo uganda iyo djibouti kulli ay gacanta nagu hayeen wadamada markaan wahen hadda markasoosagatana lagu soo wareejiyey marka taasa qofka waa duceynaa meelka cadana maraysa waxyaalaha aaminsan ilaah iskuma inaan heli doona suweela dhulka mudan sacaadatu safir adigoo mahadsan waxaad noo sheegtay in la furay xuduudda oo dalka kenya uu la wadaago wadanka soomaaliya ee la geli karo hadda taas anagoo ka duuleyno maxaan dhihi karnaa dadkii soomaalida ee la qaqaban jiray ma sidoodii waa loo qaqabanaya mise qaqabashada waa laga deenaya wallahi anaga haddakaan safaaradda halka markii laga furay nairobi kenya loo magacaabay waxyaabihii ku horreeyey waan ka shaqeynay oo aan ka daayan waxay ahayd in dadka masaakiinta soomaalida ah jirka laga dhaafo laga dhaafo qabashada hadda anaga dhihi maayo boqolkiiba boqol iyo istaageen laakiin waxaa aaminsanaha in boqolkiiba sagaashan ka badan wixii ay istaageen dadkana laga dhaafay jirkii qabashadii laakiin sometimes ay dhacdo markastay dhacdana anaga safaaradahaan ka seexano waan dadaalnaa dadka waa soo geynaa dadkana waxaan koo talaynaa markasta in dadka ganacsada ay shalay xaq u leeyihin ay raadsadaan ardayda ay xaq u leeyihiin qaxootiga ay raadsadaan sharci magaalka qaxootiga si wadankay ugu joogaan sharci qof sharci ku jooga lama qaban karo laakiin waxay qofka wadan kasto odaya xataa soomaalida wadankeeda soomaaliya ama kenyaba waxay xaq u leeyihiin in qofkii wadankooda jooga waa sharci lahayn ayay qabtaan marka dadkana waa u sheegnaa gacan waa ka sheegnaa inaan sharci lahayn ugu dambeyntii maxaad hadda dadka ku dhegeysanaya ee soomaaliyeed ama safar kusoo jiro aad ugu baaqileed horta dadka soomaaliyeed waxaa meesha oo jiraan ugu baaqilaa in bishaan barakeysan ramadaan barakada ilaahayna uu waafajiyo dadka masaakiinta ay dhibaateysan gacan la siiyo in mataqaana lo la siiyo mataqaana afur la siiyo raashe la siiyo masaakiinta gacan siiyo ajir aan kuliga lagu wadaheeno ayaan baqla kaasi waa safiirka dowladda kumeel gaarka ee soomaaliya u fadhiyo wadanka kenya magaalada nairobi maxamed cali america waa mahadsantaha sacaada ay waa Kalkani